galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab khamiisa bisha augostna waa lix iyo toban sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagula socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com idaacadda waxaa idiin daadahinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo xuseen barre aadan
qodobada dhegeystayaal aada idaacaddeenna ku maqli doontaan galabta waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya oo magacaabis iyo xilka qaadisba ku sameeyey saraakiil amni iyo agaasinka madaxtooyada sidoo kale waxaad maqli doontaan abwaan siciid saalax oo ka warramaya buug uu ku soo ururiyey suugaantii siinleyda waxay ahayd hadday af soomaali tahay in sa'ley loo bixiyo laakiinse nudqigii carabida ayaa jiitay dadkii oo wakhtiga ay bilaabatay af soomaaligu sannad buu jiri
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka mid ah waalidiinta maxaabiist cuntada ka soomay oo ku jira xabsi ku yaala magaalada hargeysa eelahaan in badan baanu arrinkan daba soconay oo aanu decaruurihii iyagoo ay caloosha ku jira la xidhay baa maanta dad waaweyn oo qaangaad ah de waa loo dareemi karaysaa dareenkaas noocaasa ehelka ka gaar ahaan de ehelka aad buu noo taabtay hawey de maxkamad baa nimankan ku dhacdo kiis baa lagu soo ogay
sidoo kale waxaannu idiin haynaa barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo dooddii gaabnayd marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ruqsadii ogaanshiyaha xogta sirta ah kala noqday madaxii hore ee wakaalada sirdoonka maraykanka john brennan madaxweynaha ayaa brennan ku eedeeyey inuu carqalad ku ahaa maamulkiisa isagoo fidinayay sida uu sheegay warar kala qaybinaya qalalaasna ka dhex abuuraya maamulka madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale ka fiirsanaya inuu ruqsadaasi kala noqdo saraakiil hore oo ay ka mid yihiin james cleber oo isagu ahaa sirdoonka qaranka madax ka ahaa iyo agaasimihii hore ee f b i-da iyo weliba la taliyihii amniga qaranka ee madaxweynihii hore barack obama
madaxweynaha ayaa talada dalkaasi maali ibraahim bobakar kita ayaa waxa uu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalkaasi natiijada rasmiga ee lagu dhawaaqay maanta oo khamiisa ayaa muujinaysa in kita uu helay lixdan iyo toddoba boqolkiiba werigii labaad ee codadkii la dhiibtay maalintii axaddii isagoo si xooglan uga guulaystay hogaamiyaha mucaaradka ee la tartamayey ee sumayla ciise dowladda ayaa waxa ay xoojisay amniga maalintii axaddii iyadoo howlgelisay ilaa iyo lix kun oo askari oo dheeraada waxaana hore amnigu u sugayo soddon kun oo kale oo ciidanka ah laakiin iyadoo amniga sidaasi xooggale loo suga ayaa haddana madaxa xarun codbixineed lagu dilay dhinaca waqooyi ee tumbuktu iyadoo goobtii codbixintana dib la qabadsiiyey
guddi xeerbeegti ah ayaa maanta oo khamiisa bilaabaya wadahadalka iyo falanqaynta ku saabsan go-aanka laga gaari doono dacwadda ku socota madaxii hore ee ololaha doorashada ee madaxweyne trump paul manafor ayaa haddii dembiyada loo haysto lagu helo waxa uu wajihi doonaa tobanaan sano oo xadhig ah eedeymaha loo haysto ayaa waxaa ka mid a inuu bixin waayey cashuuro ku waajibay iyo inuu samaystay xisaabaad bangi oo been abuur ah dacwadoogayaasha iyo qareennada u doodaya manafort ayaa arbacadii shalay soo gebagabeeyey doodihii ay u bandhigayeen guddida xeerbeetida
koox hubaysteeda ayaa weerar ku qaaday xarun tababar ee qaybta sirdoonka afghanistan ee magaalada kabuul maalin kadib markii dhowr qof lagu dilay macad waxbarasho bahar meher oo ah la taliyaha wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka afghanistan ayaa u sheegay v o a in afar qof oo weerarka geystay mid uu isqarxiyey saddex kalena ay dileen ciidamada amniga oo dagaali u dhex maray meher waxa uu sheegay in ciidanka qaar dhaawac gaaray laakiin cid rayadihii aanay wax noqon arbacadii ayaa soddon iyo afar qof waxaa lagu dilay qarax ismiidaamin akadeemiyada muud oo arday iyadu ku gelaysay imtixaan kooxda talabaan ee afghanistan ayaa waxay beenisay in wax luga ay ku leedahay weerarkaasi
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a maxaabiis ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa oo maalmihii u dambeeyey cuntada ka soomay islamarkaana qareenada u doodaya ay sheegeen in qaarkood ay xanuunsanayaan ayaa qaar ka mid a eheladoodu ay v o eda uga warameen xaaladooda eheladan ayaa sheegay in inkastoo maxkamadu xukuntay kuna qanacsanaayeen haddana cafis uu madaxweyne rayaale u fidiyey darteed la gaadhay wakhtigii la sii deyn lahaa cafiskaasi ayaa madaxweyne rayaale kala noqday markii dambe wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariya oo la kulmay qaar ka mid ah ehelada dadkan xidhan ayaa ugu horeyn waxa uu weydiiyey siday warkaan xadhiga
maxamed saalax iidle wale magacayga waa maxamed saalax iidle dee waal waad dareemi karaysaayo dad xidhan muddo dhowr iyo toban sano ilaa labaatan sano ku dhowaad ah dareenka aanu ka qabno waad dareemi karaysaayo dee ehel ahaan in badan baanu arrinkan daba soconay oo aanu dee caruuriha iyagoo ay caloosha ku jira la xidhay baa maanta dad waaweyn oo qaangaad ah dee waal waad dareemi karaysaa dareenkaas noocaasa ehelka ka gaar ahaan de ehelka aada buu noo taabtay sida maxkamadu hore u sheegtay looyaradiina qaarkoodna sheegay xukun baa ku dhacay waa la soo eedeeyey maxkamaduba la soo joojiyey dan waa la xukumay in xukunku ku dhacana dee dhowr iyo tobankaasna xidhnaayeenba way maxkamadda xukunkeediio idinna waa u joogteen iyaguna waa u xidhnaayeen waxa cusboonaaday ama soo kordhay ee maanta hadalkiinan iyo dareenkiinan keeni muxuu yahay waal waxa weeye de maxkamad baa nimankan ku dhacdo kiis baa lagu soo ogay maxkamadaa kudhad ku dhacdayna de waanu ku qanacsanayno waanu tirsanaynay in muddaa markay xidhnaayeen waxaa dhacday madaxweyne daahir yaala kaahin inuu sameeyey inuu cafi sameeyey oo ragga qaar uu wakhtiga ka dhimay ragga qaarkuu ka dhimay rag baa ku baxay oo maanta dee magaalada jooga ragga qaarna way jooga way ku jiraan weli raggan ay ka mid yihiin raggan markii dambe ee madaxweynaha uu qarax lagu sameeyey ayaa madaxweynuhu wuxuu soo saaray warqad uu leeyahay waan kaga noqday sharciyana anagu waanu ka doodno maxkamadaha iyo meel walba waanu tagnayo looyarada iyadana siday day ku jawaabayeen waad ka qaaday codkaan malaynayaa marka sharciyada ah in madaxweynuhu ka noqon karayo waynoo cuntami weyde taanu xisaabsanayno intaa muddada aanu xisaabsanayno taasay ahayd markii ay dhammaatayna waxaa nagu soo laba kacalaysa warqada ah waanu ka noqonay madaxweynuhu leeyahay waan ka noqday sharciyadna madaxweynaha meel dee haba yaraatee awoodda madaxweynaha uu ka noqon karayo maxkamad ahaan xukunku mar hadduu dhaco ka noqoshadaasi looyrayada siday ku doodayeen waanu waanu waan kuma qanacsanin muddooyinkii u dambeeyey dhowr maalmood waxay ka soomanayeen cuntada maxay tahay dulucda ay cuntada uga soomeen markaad ehelketiin ama idinka ugalo ama la joogo intaa ka warqabtaan
cunta kasoomideed horta waxa weeye qeyb ka mid a cabashaday ka mid tahay nimankaasi in muddaa bay xidhnaayeen wakhti bay tirsanayeen wakhtigoodii markay ka dhammaadeen cid la hadasha iyo cid u jawaabta markay waayeen waxay dani baday inay sameeyaan cunto ka joojin balindhaha ay kusoo jeestaan madaxweynaha iyo xukuumadda iyo in balin hoos in loo eego magacadeero magacayga waxaa la yidhaha cabdilaahi cilmi sakatar cabdilaahow adigana ehelkaad ka mid tahay waxaa xidhan sidaad ii sheegtay walaalkaa ma u tagteen oo malidi ogolaad inaa u gashaan haa waa nala ogolaaday maxaa kusoo aragteen waa sidii xaaladooda wallahi indha liitaan ku aragnay markaa waxaa ku xidhnaa faleembooyin ishooduna way liidatay hadalka xitaa kumay maqashanayno ma ay awoodi kara inay nala hadlaan ma dhammaantood mise qof iyo laba ka mid ah maya dhammaantood marka dhammaantood maxaa helay baa laydidhi marka waxaa helay maadaama ay muddo cuntada kasoonaayeen ka soomanaayeen waxaa soo dhacay awooddoodiba hoos soo dhacday awood daraa ku dhacday markaa markaa enerjigoodii baa yaraaday way awoodi kari waayeen inay hadalka uu ka soo baxo markaa idinku ehelkii baa tihiin dacwaddii waa ku jirtaan oo looyara idiin socda idinka waa idinkan hadlaya iyagii ma kala hadasheen inay cuntadii cunaan oo ay cunto kasoomidan joojiyaan maadaama xaaladooda caafimaad ay gaadhay oon kala hadalay in badan boo kala hadalay waxaanu ihi dee caynkan ma garanaysaaye naftiina khatar ku gelaysa waxa wanaagsan inaa ma garanaysaaye ilaahay baa arrimaha ay gacanta ugu jiraan inaa cuntada cuntaan wixii ilaahay idiin qadaray inaa aamintaan
sagaal baa xidhan idinku qaar ka mid a ehelkiina tihiin cabdilaahi iyo maxamed aan usoo noqda maxamed markaad eegto qiimeynta ama dooda looyarada iyaga xaaladooda idinka dareenkiina muxuu yahay markaa idinku waxaad soo jeedinaysaa ama aad dalbanaysaan waayo waxaad tidhi sababtay u soomeen waxa weye in lagu soo jeediyo indhaha xukuumadda iyo cidda maamulka haysa soojint soo jeedinteedu waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaanu ka codsanaynaa anagu arrinka iyagaa hoos inuu eego si naxariis loo eego rag baa la xidhnaa raggan oo dhowr iyo labaatan qof bay ahaayeen labadii madaxweyne iskaga dambeeyey xafiisyo badan oo digritooyin badan bay ka sameeyeen hadda waxaa iskugu soo hahay sagaalka qof baa iskugu soo hahay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne inaad go-aanka aad naga aqbashid oo aad madaxweyne bal nimankaa si naxariisla aad hoos uga eegtid waxaanu kaa dalbanaya nimankaa cafis inaad cafisid baanu kaa dalbanayna madaxweyne
kuwaasina waxay ahayn qaar ka mid a ehelada maxaabiis ku xidhan magaalada hargeysa oo cuntada ka soomay iyagoo u waramayey wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye
firdowse jaamac waxa ay ka mid ahayd dadkii soomaalida ahaa ee habeenkii talaada ka qayb galay doorashooyinkii isla reebka ee ka dhacay gobollo uu gobolka minnesota uu ka mid ahaa si ka duwan musharaxiintii aada idaacadeheena shalay iyo xaleb ah aanu idinkugu soo gudbinay kuwaasoo dhammaantood magaalada minneabolis ka wada tartamay firdowse jaamac waxa ay iyadu ka tartantay magaalada la yidhaahdo mankato oo koonfurta kaga beegan minneabolis firdowsa oo u tartamaysay kursi ka mid a golaha deegaanka ee magaaladaasi ayaa iyadu guul ka gaartay tartankii talaadadii maxamed cabdi sandheere ayaa haddaba guusheeda ka wareysay firdowsa waxaana ugu horreystii ay ka hadlaysaa waxbarashadeeda iyo goortii maraykanka ay timid
aniga america waxaan imaanay nineteen ninety five high school waxaa ka qalin jibiyey maxaa la dhahaa minkino east high school waxaa aaday the university of virginia richmond baa u guuray four yearskeyga halkaasa kusoo dhamaystay with a bachelors in psychology ninkina minnesota kusoo laabtay in two thousand and ninenkii laba kun iyo sagaalkii goormay kugu dhalatay fikraddan ah inaad xil u tartantid ani fikradan waxay igu dhalatay sanad ka hor markii oo ninka hadda madaxweynaha noo eh oo oo go- oo go-oonsaday inuu dadka muslimiinta waddankan ma soo geli karo markuu yidhi dadka cadaanka oo magaaladeena degan aan maxay sameeyeen xalfad oo oo laga hortegaya arrintan markaa meesha tegay ninka oo aniga state representativeka noo ah baa meesha ka qudbeynaya muxuu dhahay halado loo adkeysan karaynin ra'yiga oo dadkaan siinaya inay saxsaneen diintana inuu wax ka garanaynin kabacdi markii oo meeshaas aan kasoo baxnay maxaa aragnay hate crime went up magaaladeena soomaalida waa nala cayni madowgii waa nala cayni nacaybkii maxaa baa batay la dhahaa ha nacaabkii baa batay bas marka ani waxaa dhahay dadkan is mana kasaayaan badanayna soomaalidan aniga guryaheena iyo ama minneapolis baa ka dhacayna ama m- m- laakiin ma soo dhexgalna communityga marka waa waxa dar inuu isbedelo waa inaad miis iskeentaa waa inaad dadka is- inaad bartid waa diinteena saas ma aha saan iyo saan baa nahay ma ogtahay waa garta you have to you have to bring yourself to the table runtada ku sheego so marka waxaan dhahay why not city council positionka soo socdo waa meel oo oo policyga aad bedeli kartid understanding compassion and bridge aad aa- aad dhisi kartid so why Wag- not aaba u imid maxaan dhahay aaba d- saan baa rabaa fikirkaana haysta inaa meeshaa u tartamo ma u malaynaysaa inaa ku guuleysanayo markaasuu yidhi haddaa niyadaada ku jirto oo hamidaadana ay tahay qofkaa istaajinaysa ma laho ilaahay subxaana watacaala maya qofkaa istaajinayo ma laho sidaasaad ku go-aansatay marka sasaa ku go-aansada aniga waan gartay marka aduma xisbi baad ka tirsan tahay dimuqraadi baad tahay ma republican baad tahay Eh, yaad u tartamaysay sanadkan kursigaa u tartamooyo is a non partisan xisbina ma Waaye.
raacsan isnaa haddaa democrat tahay haddaa republican tahay balaakiin dhibka iyo dhibaatadana haysato aa u codaynaysaa aa dadka ugu dagaalaysaa Waa- yaa kula tartamayey sideese aad ku heshay eh, ay dadku kugu doorteen bal waxaad iiga warantaa dadkii ku caawinayey dadkii kuu codeeyey iyo sidaad uga soo baxday dadkii kula tartamayey ani waxaa la tartamaya laba nin oo cadaan ah Ah, mid horta muxuu fadhiyaa kursiga muxuu haystaa en, 16 years toban iyo lix sano saddex ha saddex term uu soo laqay midkii afraad oo hadda rabaa inuu labaatan sano meesha inuu fadhiyo Um, wiilka kale waa wiil dhalinyaro aniga camal oo magaalo oo magaaladeena kasii yar ka yimid oo laakiin inta ka shaqeeyo labadaas inaa la tartamaya aniga aniga magaalada waa laga kasanaa waa laga kasaa because maxaa ahay qof oo non profit run garayso oo community builder ah activist ah marka it was tough but alxamdulilah halaa ka biid garaya halla kursiga iga aadan hal baad ka soo badisay hal baa eh, hal- hal ninaa kuwa hadhay ka markaama november aad wada tartami doontiin ha maxaad rajaynaysaa ani waxaa rajeynayaa waxaa rajeynayaa آه، jaamacadda agteeda baa deganahay aniga maogta ward three waa jaamacadda waxaa rajeynayna nambarada shalayda noo soo baxday inaan kasii badino Ee, sababta ay tahay ciyaarta jaamacadda hadda ma joogaano guryahana ma degano hadday soo wada degoyaan maogtahay Waa sax.
waa dadka ugu baahi badan waa dadka ugu dhibaataysan badan oo magaalada degan waa ciyaarta jaamacadaha ku jiro marka november dabcan marka ay doorashadu dhacayso waa xilliga ay jaamacaduhu furan yihiin marka tiradaa faraha badan ee ardayda soo noqonaysa ku soo noqonaysa magaalada ayaad ku xisaabtamaysaa
ha ku xisaabtimoona
waan gartay marka eh, waxaad eh, ku rajo weyntaa inaad november aad kursiga golaha deegaanka ee magaalada manketo aad heshid sax kursigaasna aniga helaayo
taasina waxay ahayd firdowsa jaamac oo ka mid ahayd dadkii soomaalida ahaa ee habeenkii talaadada ka qayb galay doorashooyinka israreebka ee ka dhacay gobollo uu gobolka minnesota uu ka mid ahaa waxaana ay u warramaysay wariyaheena v o a maxamed cabdi sandheere
halkan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta wax kabedel ku sameeyey qaar ka mid a hay-adaha amniga soomaaliya iyo agaasinka madaxtooyada isbedelkan uu madaxweyne farmaajo oo ku sameeyey isbed- ayaa waxaa lagu shaaciyey wareegto ka soo baxday xafiiskiisa wariyaha v o eda ee muqdisho uga soo warantay saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan inoo haysa wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweyne farmaajo ayaa isbedel ballaaran loogu sameeyey hay-adaha amniga dalka sida talisyada militariga booliiska nabad sugidda iyo sidoo kale madaxtooyada soomaaliya wareegtada ayaa waxaa xilka looga qaaday taliyaha ciidamada militariga dalka jenaraal cabdiweli jaamac gorod oo xilkan hayay muddo ku dhow sanad waxaana lagu bedelay jenaraal daahir aadan cilmi indho qarshe oo horey xilkan usoo qabtay dowladii madaxweyne xasan sheekh waxaa kaloo xilka laga qaaday abaanduulihii ciidamada militariga dalka jenaraal cabdulaahi caanood waxaana lagu bedelay taliyihii ilaalada madaxtooyada odawaa yuusuf raage oo wareegtada lagu dallacsiiyey lagana dhigay sareeye guuto halka markii hore uu ahaa gaashaanla dhexe wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa sidoo kale shaqada looga ceedhiyey taliya ku-xigeenada nabad sugidda cabdalla maxamed cabdalla iyo cabdiqaadir maxamed nuur jaamac kadib markii bil ka hor uu shaqo joojin ku sameeyey taliyaha nabad sugidda xuseen cusmaan xuseen agaasimihii madaxtooyada fahad yaasiin ayaa loo magacaabay xilka agaasimo ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay qalalaasa ka jireen iyadoo aamino saciid cali oo horey u ahayd agaasimo ku-xigeenka madaxtooyadana hadda loo dallacsiiyey agaasimaha guud ee madaxtooyada xubno isugu jira baarlamanka siyaasiyiin iyo waxgarad ku sugan magaalada muqdisho ayaa v o a uga waramay aragtidooda ku aadan isbedelkan iyo sida uu u saameynayo amniga maxamuud faarax warsame dhehna isbedelkan madaxweynuhu sameeyey nabadgelyada iyo amniga boqolkiiba boqol waxbuu ka taraya waxbuuna ka bedelaya waxbuuna ka hagaajinaya sababta ay ku tahay waa tilaabo cusub oo hore loo qaaday oo aan la sugayn inay boqolkiiba boqol wax soo kordhinayaan baan qabaa sababta ay ku tahay nimankani waa niman rugcadayaala oo ciidamada muddo badan ahaan jiray shaqadana yaqaana sharcigana yaqaana nidaamka dowladnimana yaqaana magacayga waa xildhibaan daahir aamin jeesow Eh, waxaan ka tirsanayaa guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka isbedelada ciidamada lagu sameeyey taliyaha gaashaandhigga hadda ninka loo- laga dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa jenaraal indho qarshe jenaraal indho qarshena waa taliyihii hore ee ciidamada muxuu ahaa jenaraal cirfiidaa ka bedelay jenaraal cirfiidna waxaa ka bedelay jenaraal gorod oo hadda eh, xilka asagana laga qaaday Eh, saraakiishaas nin walbaba waxbuu meel soo dhigay laakiin wax isbedel ahoo weyn oo muuqda oo ciidanka ka muuqda ilaa iyo hadda ma jiraan jenaraal gorod hadda toddoba bilood qiyaastii toddoba ilaa siddeed ayaan qiyaasaya inuu xilka hayay Eh, waa ninkii labaad oo hadda xukuumadda hadda jirta eh, muxuu ahay ee xilka u magacaawdo jenaraal indho qashina waa ninkii saddexaad marka wax ka yar sanad iyo biliyaal eh, weli labada sano uma buuxsan februaayo ayay ugu buuxsamaya in eh, muxuu ahay saddex taliya oo xoogga dalka soomaaliyeed la- la magacaabo anugu ma garanayo waxa ay soo kordhinayso eh, mana fahansanin arrimaha nabad sugidda fahad eh, waa agaasimihii madaxtooyada saamayn badan eh, dowladda inuu isku leeyahay cid hadda maanta qarsoodi ay ka tahay ma laha in muxuu ahay loo magacaabo hay-adda nabadsugidda waxa ay soo kordhinayso anigu ma garanayo waayo awalba eh, dadka xukuma ayuu ka mid ahaa marka isrealitida dhabta oo jirta waxaa weeye eh, isku dhexyaac badan oo dhinaca amniga oo ayaa jira magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cabdi abu faarax ku magac dheer abwaan looyaan Een, waxaan u arkaa wareegtada uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed inay tahay mid boqolkiiba boqol tii loo baahnayd ah oo wax ka qaban karta xaaladda amni ee dalka ku sugan yahay in boqolkiiba boqol la- la- la laba jibaaro iyadoo wareegtadu dad badanna lagu magacaabay dad badanna een, ay saamaysay waxaan hambalyo u jeedinayaa boqolkiiba boqola gaar ahaan u hambalyaynayaa taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal indhaqarshe iyo amaaduulihiisa een, mudane odeywaa aad iyo aad ayaan uga hambalyaynayaa iyadoo labada ninba ay yihiin laba nin oo saaxiibaday oo shaqadooda aan aqaano boqolkiiba boqol waxaan odhan karaa waa saraakiishii loo baahnaa oo wax ka bedeli kara xaaladda militari ee dalka soomaaliyeed iyo amnigiisa wax weyn ka bedeli kara magacaygu waa maxamed cumar geedi oo horey usoo noqday wasiir ku-xigeen iyo xildhibaan intaba aragtida aan ka qabo saraakiisha la magacaabay waxaan isleeyahay kolley waa un rag soomaaliyeed laakiin wax natiijo oo laga filaya ma jirto sababtan waxaan leeyahay markoodii horeba looma marin sharci rabitaan kooxeed baa lagu magacaabay wax sharciga oo loo maray ma jirto ayaguna inay sharci fuliyaan oo hergelaan laga sugi maayo qaabka loo magacaabay markaan eegay darajooyinka la bixiyey waa qalad weyn baa ku jiro orgaanatiga ciidanka ay dhaawac ku tahay darajo bixinta haddii la qalda darajada ciidanka waxay la mid tahay calanka iyo astaanta qaranka oo la qalday qaabka loo marina waa qaab qalada waxaa iga dhex muuqday in aan sharci loo marin ee, dastuurkii la baalmaray rabitaan kooxeed lagu magacaabay saraakiishan waxaa ka dhex muuqday dad darajo hoose lahaa oo hal mar sarreeyo guuta la geeyey maamulna loo dhiibay iyo dad aan weligoodba soo qaban howl ciidan oo la geeyey meelaha ugu muhiimsanayd taliyaha ciidamada badda ayaa lagu magacaabay wareegtada halka laba taliyo ku-xigeen oo midkood ay dumar tahay loogu magacaabay ciidanka booliiska soomaaliya ma cadda sababta rasmiga ee taliyayaasha shaqada looga ceyriyey kuwo cusubna lagu bedelay inkastoo dhowaanahan ay dowladu waday qorsho isbedel loogu sameynayo hay-adaha amniga saynab abukar maxamed v o a muqdisho
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise le ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo awayska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly com
waa hagaag halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington haatana balaan ku wada nasanno codkii mursal muuse iyo heestii qurux dhowrsan
dhallintaa dhan ee dhigaaya wada dhaaftay qalbigayga uga dhigan dirmagooshay dadabuurta dhan ka saaran dhibixaysa ubaxduubuu dharqanayo dhigay roobku dayahayga uga dhigan dirmagooshay dhallintaa dhan ee dhigaaya wada dhaaftay qalbigayga uga dhigan dirmagooshay dhadabuurta dhan ka saaran dhibixaysa ubaxduubuu dharqanayo dhigay roobku dayahayga uga dhigan dirmagooshay aragaagu dhalicaasha maxbada dhooristaadu idhex qaaday diyey aragaagu dhalicaasha maxbada dhooristaadu idhex qaaday nimirkii xiskaygii iyo nolol maanku nimirkii xiskaygii iyo nolol maanku bilicdaadan lagu dheehay qurux dhowrsan dhalalkaagan mateli kara ubax dhiina dherarkiiyo laxaadkaagan sida dheliga damidiyo isla ekida xubno dhiibsan dhaafsan maayo waxa yaala dunidoo dhan bilicdaadan lagu dheehay qurux dhowrsan dhalalkaagan mateli kara ubax dhiina dherarkiiyo laxaadkaagan sida dheliga damidiyo isla ekida xubno dhiibsan dhafsan maayo waxa yaala dunidoo dhan diyey aragaagu dhalicaasha maxbada dhowristaadu idhex qaaday mudiyey aragaagu dhalicaasha maxbada dhowristaadu idhex qaaday nimirkii xiskaygiiyo dalal maanku nimirkii xiskaygiiyo
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington waxaan soo gaaray qeybihii ka aarsanaa idaacaddan qodobadadan kusoo maqana waxaa ka mid ah magaalada nairobi ee dalka kenya oo lagu soo bandhigay buug uu qoray macalin siciid saalax axmed ah kaasi oo uu kusoo ururiyey suugaantii ku jirtay silsiladii siinleyda iyo dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ah ayaan idinaynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii oo kooban madaxweynaha hadda haya talada dalkaasi maali ibraahim bubakar kiita ayaa ku guulaystay doorashadii madaxweynenimo ee ka dhacda dalkaasi natiijada rasmiga ah ee lagu dhawaaqay maanta oo khamiisa ayaa muujinaysa in kiita uu helay lixdan iyo toddoba boqolkiiba wareegii labaad ee codadkii la dhiibtay maalintii axaddii isagoo si xooglin ah uga adkaaday hogaamiyaha mucaaradka ee la tartamayey sumayla ciise dowladda ayaa waxay xoojisay amniga maalintii axaddii iyadoo howlgelisay lix kun oo askari oo dheeraada waxaana hore amniga u sugayay soddon kun oo ciidana madaxweynaha maraykanka ayaa rugsaddii ogaanshaha xogta sirta ah kala noqday madaxii hore ee wakaalada sirdoonka john brennan madaxweynaha ayaa brennan ku eedeeyey inuu carqalad ku ahaa maamulkiisa isagoo fidinayay sida uu sheegay warar kala qaybinaya oo qalalaase ka dhex abuuraya maamulka madaxweynaha ayaa sidoo kale ka fiirsanaya inuu ruqsadaasi kala noqdo saraakiil hore oo ay ku jiraan madaxii hore sirdoonka qaranka iyo agaasimihii hore wakaalada f b i da iyo sidoo kale la taliyii hore ee amniga qaranka ee madaxweyne barack obama koox hubaysan ayaa weerar ku qaaday xarun tababar ee qaybta sirdoonka ee afghanistan ee magaalada kabuul maalin kadib ah dhowr qof markii lagu dilay macad waxbarasho bahar meher oo ah la taliyaha wasiirka arrimaha gudaha ee afghanistan ayaa u sheegay v o a in afar qof oo weerarka geystay mid uu isqarxiyey saddex kalena ay dileen ciidamada amniga oo dagaali uu dhex maray guddi xeerbeegti ayaa maanta oo khamiisa bilaabaya wadahadalka iyo falanqaynta ku saabsan go-aanka laga gaari doono dacwadaha ku socda madaxii hore ee ololaha doorashada ee madaxweyne donald trump bool manafor ayaa haddii dembiyada lagu helo waxa uu wajihi doonaa tobannaan sano oo xadhig ah eedeymaha loo haysto ayaa waxaa ka mid a inuu bixin waayey cashuuro ku waajibay iyo inuu samaystay xisaabaad bangi oo been abuur ah dacwada ogayaasha iyo qareennada u doodaya manafor ayaa arbacadii shalay soo gabagabeeyey doodihii ay u bandhigayeen guddida xeerbeegtida
magaalada nairobi ee dalka kenyana waxaa lagu soo gebagabeeyey buug oo qoray macalin siciid saalax axmed kaasi oo uu ku soo ururiyey suugaantii ku jirtay silsiladdii siinleyda bandhiggan oo ay ka soo qayb galeen dhallinyaro badan ayaa wariyaheena v o a qadar maxamuud xareed uu abwaanka siciid saalax axmed waxa uu ka wareystay taariikhda maansooyinkaasi iyo weliba waxa dhallinyaradu ay ka faa'iidaysan karaan waa maansooyin taxane ah waxaa silsilad la leeyahay maansooyinka taxanaha toddobaatanaadka horaanteedii bay tani ku taariikhahayd waa maanso ka curatay oo ka bilaabatay dad suugaan wadaag leh oo wax isu tiriyey dabadeedna iminka shan iyo toban qof baa halkaa maansooyinkoodu ku qoran yihiin waxaanu se odorosnaa in siddeed iyo toban ay noqon karaan ama sagaal iyo toban marka silsiladdu meel la yaqaan bay ka curatay haddii aanu xiisaheedu uu ku jiro si kama a bay u curatay intaanan u gelin qaabka ay ku curatay dadka qaar waxaa laga yaabaa inaysan fahamsanayn macnaha ereyga siinley silsiladdu way fahmayaan laakiin siinley macnaheeda ha dhowrka kama oo ay leedahay bay ka mid tahay xitaa magaceedu accidental weeye magaceeda iyo siday ku bilaabatayba kama aan sheegayaa macnaheedu waa ereygaa waxaa weeye waa sidaad sheegtay siday ku bilaabatay waa u iman doonaa laakiinse waxay ahayd hadday af soomaali tahay in sa'ley loo bixiyo laakiinse nudqigii carabida ayaa jiitay dadkii oo waktiga ay bilaabatay af soomaaligu sanad buu jiri iyo wax ka yar bilo in ah sanad ma ma buuxsamin marka dadku maqab ma qaba timin in xarfaha af soomaaliga a ba ta ja xa kha da ra sa la yidhaah tii qur-aanka baa ku dheganayd markaa sacdii bay u qabsadeen carabkii baa wuxuu ku dhigay siin sidii baa loo bartay annaguna magacii kama bedeli karo
sida ay ku bilaabatay haddii aan guda galo waa kama aan sheegayo waa la yaqaan in waaba cabdi aadan qays waa halabuur soomaaliyeed oo isagu wax waxalifa heesa miyuusiga tuma howlo badan oo caynkaasa gala cabdi aadan qays baa hees waa sameeyey caadi heesihii ahaa la yidhaahdo aakhiroy xaggee baad naga xigta maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ay suugaan wadaagaa lahaayeen ayaa uga jawaabay oo maanso ergo la yidhaahdo dadweynuhuse arraxmaan u bartay ayuu kaga jawaabay kabacdi markuu u diraayey maansadan dambe hadraawi oo aanu markaa la foole wada joogno cabdiqaysna jabuuti buu joogaa ayaa sanadka sanadka ka horeeyey masraxiyad sheeke masraxeed waa riwaayad waxaa dadku u yaqaaniin aqoon iyo afgarad ama magaceeda dheer aqooni wayska halkeeda ee afgaradkaa ka horeeya la yidhaahdo oo aanu wadanka aada ugu faaftay oo hadalhayn iyo caribku dheg badan yeelatay ayaa waxa ku jirtay maansada la yidhaahdo saxarla ama dadku ay u yaqaaniin waa soo socdaa kowdhe cajaladu unbay waxay isugu tegey maansadan iyo jawaabtii hadraawi cabdiqays u diraaye markii ay cabdiqays u tagtay sida siinlaydu ku bilaabatay ilaahay khayra ka siiye haddii aanu sidaa yeelin sidaa yeelin maansooyinka taxanaha ammaanta iyo taariikhdaasu ma curateene intuu a'dii ergo iyo aakhiro ka tegey oo iska dhaafay ayuu tii meesha iskaga jirtay oo riwaayadda ka mid ahayd oo aan loola jeedin buu ka soo jawaabay oo ka bixiyey maansadaa dheer uu ka soo suuban oo wixii la sheegayey uu ku tilmaamay si gooniya uu u dhigay oo negative ku ka soo horjeeda sidii waa soo socdaa kowdhe dabeedna hadraawe waa u jawaabay mar labaadkii sidiqabax buu yidhi iyagoo labadoodaasabaad dad kale soo dhex galeen hadraawi wuxuu goostay inuu cabdiqays maahay aanu cid kale la hadlin dadkii kale soo dhexgalay nin saaxiibkayo ahaa oo riwaayadda sanadka hore nala sameeyey oo ogaa markaase la foole aan joogin ee burco joogay oo naga maqnaa ayaa cabdiqays raacay aada mooday in uu ku garab siinayo sida uu saxarla u abbaaray isaguna sheekadtanu siday ku timi iyo wuxoo dhan buu ogaa marka anigu taas baan garaysan waayey markaasaan u diray maanse la yidhaahdo waa ninkaan sheegayaa waa saaxiibkay ilaahay ha u naxariistay maxamed xaashi dhamac gaariya waxaan u diray garsoor haa maanse la yidhaahdo isagoo isagu hadraawi la hadlaayey oo jawaab ka sugaayey hadraawise uu goostay inaanu u jawaabin qof aan cabdiqays ahayn marka sidaa hebel iyo hebel idinku oran maayee ayay u sii togtay oo qofba meel ka soo yeedhay marka dhallinyarada iyo dadka ku dhagaysanaya sidee ayay uga faa'idi karaan silsiladda amaba buuggan siinley waxaanu waa ka weyn tahay siinley sababta igu kaliftay anigu xidhiidh qoraallo ah oo aan ururiyey oo midba tamartii aan mar soo saari kari waayey igalana weynaaday inay hal buug noqdaan oo magaca halkaa ku qorani uu ka dhaxayo oo ah taxanaha garasho iyo gudasho ayay iiga mid ahay dadku waxay ka faa'iidayaan waxay ogaanayaan horta kow dhegeystayaashu waxaan xusuusiya ogaanayaa aan u sheegayaa kuliyadda la foole mid waxbarasho iyo macallin soo saarta waxay dheeraatay waagaa toddobaatanaadkii ilaa siddeetanaadkii inay hoy suugaaneed noqoto hoyga suugaaneed oo ay noqotay wax badan buu suugaanta soomaalida ka saameeyey maansada tan markaa waxaa qofku ka ogaanayaa waayaha dalku ku jiray waa kow oo markaa markaad akhrido oo dhuuxdo waayaha siyaasadeed waayaha dhaqaale fikirka waayagaasa cunayey dadku waxa uu dareemayey meelaha ay maamulkooda iyo dowladooda aay ka toosinayeen oo ka dhaliilayeen oo ay wax ka sheegayeen qofku wuxuu ka garan karaa mucda af soomaaliga oo markaa sanad jiray oo qoraal galay haddana erey bixinta uu af soomaaliga farshaxanka ay dadkan halabuurada tan waaweyn oo la yaqaanay ay siday u adeegsadeen wuxuu qofku ka faa'iidayaa oo ka arkayaa oo leh wax la yidhaahdo quruxda suugaanta oo ah sarbeebta iyo lakaada iyo maldahaadda weeye hadalka loo qariyo waxa kanu heese iska mataxan oo sida caadiga ma aha waa suugaan wada sarbeeban oo waxa laga hadlayo qofba tafsiir ka helayo
kaasina waxauu ahaa abwaan macalin siciid saalax axmed oo ku sugan magaalada nairobi waxaana wareystay uu warramayay wariyaheena v o e qadar maxamuud xareed halkaad weli nagala socotaana waa washington
barnaamijka cusub ee galka baadhista ka dhegaysa idaacadda v o e bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baadhista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baadhista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali com
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkan dalka kenya laba sarkaal oo sare oo horey loogu haystay in aan la taaban karin ayaa lagu soo eedeeyey musuq maasuq ay ku sameeyeen mashruuca dhabbada tareenka ee uu dhisayo shiinuhu oo ku kacay saddex bilyan oo dollar dacwad oogistan heerkeedu sarreeyo ayaa qayb ka ah dadaalada uu madaxweyne uhuru kenyatta ku doonayo inuu ku muujiyo in aanu jirin mas-uul ka badbaadi kara dagaalka ka dhanka ah musuq maasuqa laakiin qaar ka mida dadka ka faalooda arrimahan ayaa su-aal gelinaya in eedahani ay horseedi doonaan in la maxkamadeeyo iyo in kale oo taasi ay madaxweyne kenyatta taariikhda u gasho iyo inay noqoto arrin siyaasadaysan raayil amambuur ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada nairobi waxaana la socodsiinaya cabdixakiin maxamuud sirwax agaasimihii khadka tareenada ah tanasmaniya iyo gudoomiyihii guddida dhulka ee dalkaasi mohamed iswari ayaa lagu eedeeyey inay gacan ku lahaayeen lacag gaadhaysa laba milyan oo dollar oo ah lacag magdhow been abuura tiro kaloo saraakiil kiiniyana iyo weliba dad ganacsato ah ayaa iyaguna waajahaya eeda la xidhiidha inay si sharciga baalmarsan ee u iibsadeen ama ay u iibiyeen dhul ay dowladdu leedahay inkastoo ay dafireen eedaha loo soo jeediyey haddana xadhigooda oo laga soo dhoweeya kenya ayaa noqonaya ficil dhif ku ah musuq maasuqa mas-uuliyiinta sarsare ee kenya lindo olo oo ka faaloota arrimaha siyaasadda ayaa sheegaysa in dacwadahani ay yihiin isbeddel kooban iyo weliba mid ballaaran oo dhanka madaxweyne uhuru kenyaata ah
uhuru waxa uu aad u danaynayaa waxa uu ka tegaya iyo sida taariikhda ay u xusi doonto madaxtinimadiisa kadib waana taas tan keenaysa inuu hadda u dhaqmo sidii nin wanaagsan inuu sidaas sameeyana waxa ay ku socotaa bulshada waxa uu sameynayaa badankoodna waxa ay yihiin sawirkiisa kadib marka uu xafiiska banneeyo
bishii juun ayaa kenyatta uu shaaciyey in dhammaan shaqaalaha dowladda la gelin doono baadhitaan si looga xisaabiyo halka ay ka soo galeen dhaqaalaha iyo weliba hantida ay haystaan hase yeeshee arrintaasi ma aha dhammaan masraxa siyaasadda kenyatta iyo madaxweynaha switzerlan alian brisain ayaa wada gaadhay heshiisa ku aadan in kenya laga caawiyo soo celinta hantida la musuq maasuqay ee mas-uuliyiinta reer kenya ay halkaasi ku qarsadeen agaasimaha xafiiska dacwad oogista ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay saraakiil sarsare oo ka mid ah adeega dhallinyarada ee heer qaran kuwa bixiya adeega korontada iyo weliba tiro kale oo shirkado lagu eedeeyey inay si sharci darraa uga faa'iidaysteen qandaraasya amaba ay hanti si qaldan u maamuleen maalinnimadii axaddii ayaa kenyatta uu shaaciyey sida ay uga go'an tahay in uu guul ka gaadho dagaalkan xataa haddii ay gasho kuwa isaga u dhow
toddobaadyadii la soo dhaafay waxa aan lumiyey saaxiibo badan qaar badan waa ay soo waceen iyaga oo i weydiinaya sida aan u daawanayo xilligan ay waxan oo burbur a dhacayaan waxaan idhi waa la gaaray wakhtigii loo dagaalamayay xorriyadda
rayla odinga oo ah hogaamiyaha mucaaridka ee dalkaasi ayaa sannadkii hore ku eedeeyey in madaxweynuhu hawshii tareenada u leexiyey qoyskiisa si ay uga faa'iidaystaan hase yeeshee odinga waxa uu eedayntiisaasi joojiyey bishii abril kadib markii heshiis ay wada gaadheen kaasoo ahaa inay wada shaqeeyaan kenyatta bishii juun nin ka mida sharci dejinta kenya oo lala xidhiidhiyey mohow oo ah kenyatta in wiil ay walaala yihiin da ahaanna ka yar ayaa soo dejiyey sonkor sharci darra ah iyadoo taasina uu madaxweyne kenyatta uu kaga falceliyey islamarkaana uu tilmaamay in la baadho lana dacweeyey walaalkii haddii ay jiraan caddaymo hase yeeshee in la dabagalo qoyska madaxweyne xilka haya dalka kenya ma aha mid ka dhacda dayford kimsani oo ka tirsan kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhulka ayaa shaki ka qaba in saraakiisha sarsare ay ka mid noqon doonaan kuwa la ciqaabo
ma aanu jirin hal xukun oo cinqaaba oo xatooyo xoolo dadweyne ah qof kastaa hadda waxa uu raadinayaa sida ay noqonayso wakhtiga loo imanayo
iyadoo toddobaadkan ay jiraan xadhiggaasi heerkiisa uu sarreeyo ayaa kimsaani uu sheegayaa inay jiraan mas-uuliyiin aan la taaban karin kuwaasoo haddii la taabtana ayba tahay in la taabtay ubuucda dowladda
warbixintii wariyaha v o eda raaya lamabur waxaanay nala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwa halkaad kala socotaana waa v o a halkaad degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahay dhakhtarka weydi
kusoo dhowaada dhegaystayaal mar kale barnaamijkeenna weydiye dhakhtarka waxaa marjuugaa dhaktar cabdirasaaq axmed dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala muqdishow dhakhtarku marka hore waxa uu ka hadlayaa waxa sababi karaa dadka indhaha aan la'ayn laakiin haddana araggoodu uu gaaban yahay soomaaliduna ay tidhaahdo waxay qabaan hamiinisow kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegaystayaasheenna aragga gaaban waxyaaba badanaa keeni kara oo inta ugu badan ay keeni karto in ishii awooddii ay ku maamuli lahayd iftiinka gelaya ama refractive power wax la yidhaahdo oo qaldan qofkaas marka waxaa ku dhici karaa aragga fog inuu ka yaraado ama aragga dhow ama akhriskoo kaleeto kuwa marka waxaa laysku yidhaahdaa cudurrada hallowga bikaacisada isha waxaana lagu saxaa muraayado laakiin cudurka hadda carabka ku dhufatay indhahabeenisada soomaalida ay u taqaano waa cudur ka duwan oo badanaaba dhaxaltooyo ku yimaada haddii waalidku ay qaraabo yihiin ilmahooda ay aada halis ugu yihiin oo ah qaybta dambe oo aragga shabaqa qabta ama shabakiyada aragga retinada la yidhaahdo oo ay ku samaysmaan waa xamad madow oo bigmentis la yidhaahdo taas oo qofkii aan u suuragelinaynin habeenkii inuu si fiican wax u arko retinitis bigmentosana ayaa lagu yidhaha afka dhakhtarka waxaa kaloo indha habeenisadu ay calaamad u tahay ilmaha ay ku yaryahay vitamin a-ga vitamin a deficiency-ga markay jirto bilowga hore ilmaha waxaa ku dhaca habeenkii inuusan xarki karin laakiin taa waa la xallin karaa oo vitamin a supplements ayaa la siin karaa daawo xoog leh oo vitamin a ku jirto cuntada ay ku badanta vitamin a-gana waa la siinaa iyo tallaalka jadeecada in lala siiyo vitamin a marka la siinayo shariif maxamed xuseen ayaa la yidhaahdaa xasaasidda maxay ka kacdaa cudurkaasu maxaase lagu daawey karaa cudurka allerjiga ama kaasiga waa cudur aada iyo aada ugu badan waddankeennan soomaaliya oo isbitaalka aada aan ugu aragno wuxuuna sidiisaba ka imaanaya qofka oo jawaab aada iyo aad u xoog badan ka bixiya wax aan loo baahnayn in jawaab laga bixiyo oo dadka caadiga aysan ka bixinaynin hyper sensitivity la yidhaahdo marka allerjigaas ilmaha yarar ayuu inta badan u badan yahay waxyaabaha ay ka qaadi karaan waxaa ka mid ah dabaylaha busta waxaa ka mid ah cuntooyinka qaarkood ilmaha marka waxay la yimaadaan cuncun aada u badan ilin ka socota midabka indhaha oo isbedela waana xilli xilli ayuu ku kacaa cudurka asaga ah wuxuu ku xiran yahay badanaaba da-da oo ilmaha markay soo qaangaaraan inta badan wuu ka baxaa laakiin dhibkiisu waxay tahay ilaa la helo wixii keenaya kaasiga in daawadiisu ay tahay daawo keliya ah symptomatic ama wixii markaa haya in laga daaweyo laakiin kacdoonkiisa ayaa badan wax dambeoo raadana ma yeesho oo indhala-aan ma keeno soomaalidana inta badan waxay isku qaldaan alerjiga ama kaasiga iyo tarakoomada shaqana iskuma laha tarakoomadu waa cudur ay keento jeermi uu keeno oo faafa oo la isqaadsiiyo kuna badan meelaha ay dadku u badan yihiin ama guryaha dadka badan ku nool yihiin ama nadaafadda hadday hooseyso aakhirkan wuxuu keeni karaa indhala-aan alerjigu laakiin waa cudur kaasi ah dhib dambe iyo raad dambana aan lahayn magacaygu waa bashiir cali shicabdi dhakhtarka waxaan weydiinayaa hal su-aal su-aashaas oo ah biyaha indhaha ku furma maxay ku yimaadaan seese loo daaweyn karaa biyaha indhaha ku furma soomaalida waxay u taqaanaa cudurka dhakhaatiirta ay tiraahda galowcoma biyaha sidaan isha sidaan la soconno waa kubad kubadda ilaahay uu sameeyey oo ibolka la yiraahdo waxaa ku jira dhacaano oo kubaddaa buuxinaya oo qaarkoodna ay yihiin sida xabagoo kale oo adag oo vitrios la yidhaahdo qaarna ay yihiin biyo aquus humor la yidhaahdo marka biyaha waxaa soo saara qanjiro isha dhexdeeda ku yaalla markii ay soo saaraan isha ayay buuxiyaan kadibna way ka baxaan oo waxay dib ugu laabtaan dhiigga marka waxay leeyihiin qiyaas xadidan oo isku miisaamaysa soo saaristii iyo ka bixiddii oo la yidhaahdo intraucular pressure ama bresharka isha ku dhex jira haddii marka biyobixiddii ay xiranto oo kanaaladii ay xirmaan ama soo saaristii ay badato waxaa ku imaanaya ishii in biyihii ay ku bataan biyaha batayna bresharkii ay kacshaan isha meeshay ugu jilicsan tahayna waa dareenwadaha aragga ka qaada halkaas ayay biyihii garaacayaan marka garaacaas ay waxay ka samaynayaan god ama oxyjiinka ayay ka yareynayaan oo dhiigga ayay ka yareynayaan oo waxaa dhimanaya dareenwadihii si tartiiba ayuuna u dhimanayaa oo qofku uusan dareemi karin araggii dhexe oo qofka ku shaqaysanaya waa u joogayaa waxaa ka dhammaanaya aragga geesihii ama visual field wax la yidhaahdo wax haba yaraatee dareena oo u keenana ma leh qofkii xanuun ma dareemayo araggiisi waa u caadi laakiin wuu soo gurmaya araggiisu ilaa aakhirka uu noqdo qof sidii tubo oo kaleeto la yidhi wax ku arag cudurka asaga ah waddankeenna aad buu ugu badan yahay runtii wacyigelinta ugu weyn aan bixin lahaana waxay tahay haddii qofka qof qoyskiisaa lagu arko oo kale inuu iska baaro qof kastoo daadiisu afartan ay gaarto inuu iska baaro maxaa yeele waa cudur leh ka hortag laakiin daaweyn aan lahayn biyuhu hadday qofka ku bataan bilowga hore intaysan aragga wax u dhibin dareenwadi wax u dhibin waa la xallin karaa ama daawa la siin karaa ama qalliin filter surgery la yidhaah ayaa lagu samayn karaa haddii laakiin dareenwadihii uu dhinto naarfihii uu dhinto dib looma soo nooleyn karo marka runtii culays badan ayaa arrintaa naga haysta shaqada ugu badanna waxaan ku bixinnaa ka hortagga indhala-aanta ka timaada biyaha annagoo gobollada tagna tuulooyinka tagna si dadka aan uga baarno biyaha oo intay wax arkayaan ama uga qalna ama daawo aan uga siino intaas haynuu joogo barnaamijkana weydiye dhakhtarka qaybtan aan uga hadlaynay cudurrada indhaha oo marti ugu ahaa dhaktar cabdirasaaq axmed dalmar oo ka howlgala muqdisho iyo gobollada soomaaliya intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
halkaad barnaamijkaasi kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington bal ibraahim haatan ka codsado waxa inaga iyo dhegeystayaasha uu hayo jacaylkii midooba ciddii ku mashquusha hee shanow waxay ila tahay maxkamada la saaro maxkamada la saaraa laakiin waxaa la isweydiinayaa ma jirtaa maxkamad dacwadaha jacaylka iyo lagu qaado arrintaas waa arrin dood u baahan
waa heestii muqdisho kama dhoofo iyo codkii cabdicasiis iskalaaji
masiirka jacaylka jacaylka riyaanku maqnaayo miyay ila joogtee madaala madayo didaymaan qaadin owen la mid maaha masiirka jacaylka jacaylka riyaanku maqnaayo miyay ila joogtee madaala madayo daymaan qaadayn hawel la mid maaha muuqaal quruxdeeda miisaan hadalkeeda ayaan midabkeeda xiskayga xiskayga maroon jiray muuqaal quruxdeeda miisaan hadalkeeda ayaan midabkeeda xiskayga xiskayga marooji uma dhaafo ma dhaafo muqdisho kama dhoofo dareen mirilaabta midaan arkay maanta ayaan maylaawa mid kale uma quuro ma dhaafo ma dhaafo muqdisho kama dhoofo dareen miri laabta midaan arkay maanta ayaan maylaawo mid kale uma quuro jacaylka midooba midooba ciddii ku mashquusho maxkamad hala saaro ma joogo ma jiifo midkay calan saaray muraadkii dhaafi marinka nolosheeda muddada lama baajo mulaha amarkiisa waxaa mudan doonto marinka nolosheeda muddada lama baajo mulaha amarkiisa waxaad waxaad mudan ma dhaafo ma dhaafo muqdisho kama dhoofo dareenire laabta midaan arkay maanta ayaan maylaawo mid kale uma quuro ma dhaafo ma dhaafo muqdisho kama dhoofo dareen mire laabta midaan arkay maanta ayaan maylaawo mid kale uma quuro
ma dhaafo ma dhaafo muqdisho kama dhoofo dareen miray laabta midaan arkay maanta ayaan miloobo mid kale mid kale uma quuro waxaa heestaasi ku luqaynayay muqdisho kama dhoofo fanaanka cabdicasiis iskaalaaji idaacaddeenni iyada ayaa ugu dambaysay ee galabnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doonnana sidaa iyo nabadgelyo
masiirka jacaylka jacaylka riyaanku maqnaaye miyay ila joogtay madaala madayo miday maan qaatay haween la mid maaha muuqaal quruxdeeda miisaan hadalkeeda ayaan midabkeeda xiskayga xiskayga maroon jiray muuqaal quruxdeeda miisaan hadalkeeda ayaan midabkeeda xiskayga xiskayga maroon jiray ma dhaafo ma dhaafo muqdisho kama dhoofo dareen miray laabta midaan arkay maanta ayaan maylaawo mid kale uma quuro ma dhaafo ma dhaafo muqdisho kama dhoofo dareen miray laabta midaan arkay maanta ayaan maylaawo mid kale uma quuro jacaylka midooba midooba ciddii ku mashquusha maxkamad hala saaro ma joogo ma jiifo
This is VOA.